asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibilahabi wanaagsan dhammaantiinba meel kastaad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saac raadi hadalsan ee magaalada muqdisho
ka maqal mawjadda dareenka bulshada dalsan rediyo dhacdo dhab loo hubiyey dhanna aan u janjeerin macluumaad dhammaystiran murti iyo madadaalo maqsuud aad ku noqoto dalsan rediyo warbaahin dhexdhexaad ah oo dhegaysi mudan
ismaqal wanaagsan saaxiibiel habe wanaagsan waa habeennimo axada taariikhdan waxay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha tobanaad oktoobar laba kun labayo labaatan qodobada ugu waaweyn caawa barnaamijka wareegan kusoo qaadan doonana waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin ayaa kasoo bixaysa weerar qaraxyo ku bilowday oo maanta ka dhacay hotel ku yaala magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin soo gudbi doonaa khasaaraha ka dhashay weerarkaasi hay-aa ammaanka maamulka jubbaland waxay sheegay in lasoo afjaray lana dilay raggii weerarka kusoo qaaday macluumaad dheeraad ah ayaad barnaamijkeena idinkugu soo gudbi doona saaxiib el qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawa aan idinkugu soo gudbi doona barnaamijka wareega dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa amaro cusub kasoo saartay dagaalka ka dhinaca waa dagaalka markaasi ka dhankaa al-shabaab ee markaasi dhanka dhaqaalaha markii loo eegana ay hanjawaado ay ka soo saareen ku-xigeenka warfaafinta wasiirka amniga iyo wasiirka maaliyadda oo shir jareed qabtay arrimaha si faahfaahsan uga hadlaya caawa barnaamijkeena idinkugu soo baahin doona waxaa kale oo idiin soo gubi doona barnaamijkeena qayb ka noqon doona wararkii ugu dambeeyay xaaladda deegaanka masaajid calguduud ee gobolka shabeellaha dhexe oo ay ku dagaalameen ururka al-shabaab iyo sidoo kalente ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku iskaashanaya dhinacyada ayay ku kala sugan yihiin deegaankaasi xaaladaha ayaan soo gubi doonaa sida ay caawa xaalada tahay kadib dagaaladii halkaasi ka dhacay waxaa kaloo barnaamijkeena qayb ka noqon doona guddoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa ka hadlay dagaalka dowladda dadka deegaanka iyo al-shabaab u dhexeeya ee ka socda qaar ka mid ah ee markaasi dalka iyo arrimaha la xiriira baarlamaanka maamulkaasi galmudug oo dhowaan muddo kororsi aan markaasi eedaha dowladda ay samayseen daxweyne qorqorna waqhtigii loogu daray faahfaahin dheeraad oo arrintaas wuu ka bixinayaa barnaamijkeena sidoo kale inkuugu soo gudi doona qodobadaasi wuxuu soo karaya caawa maqli doontaan oo qayb ka ah sidoo kale guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyto cusmaan ayaa awaalmarin lacageed guddoonsiiyey markaas sarkaal ka tirsanaa ciidamada maxuusleyda oo markaas xubno ka tirsan al-shabaab ku dilay gobolka hiiraan meelo ka mid ah cabdihaab ayaa farsameynaya barnaamijka caawa anigoo cabdinaasir waadinla soo codsanaya kusoo
dhawaada
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen dirirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isdullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
saaxibyaal habeen wanagsan ayaan hawadan kale barnaamijka wareega wararka afar labaatanka sacraada hadalsan ee magaalada muqdisho aad degeysanaysaan qaybaha ugu horrey barnaamijkeena caawa ayaan ku bilaabeynaa waxaan eegeynaa wararka magaalada kismaayo faafaanidii ugu dambeysay weerar dibli hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay maanta ay ku qaadeen hotel lagu magacaabo tawakal ee magaalada kismaayo ku yaalla wararka ayaa sheegaya in weli gudaha hotelka markaasi la magaqeeyay dhawaq rasaasta isbaraasadeen ee markaasi dhinacyadu ay markaasi isticmaaleen waxaana markaasi ciidamada ammaanka maamulka jubbaland ay dagaal ay kula galeen hotelka dhexdiisa oo dhinacyadu ay ka dagaalamayeen weli ku dhow isbitaalka magaalada kismaayo ayaa sheegay in ugu yaraan shan qof lagu dilay weerarkaas in ka badan soddon qof oo kalena ay ku dhaawacmeen inkastoo ayna jirin war rasmi ah oo xaqiijiyeen khasaaraha dhabta ah markaas ama xaqiijinaya khasaaraha dhabta ee weerarkaasi ka dhashay waxaa jira sidoo kale xogo aanle oo sheegaya in dad markaasi laga soo badbaadiyay hotelka waddo weyn oo hormartay hotelka ayaa markaasi la sheegay in dad badan ay marayeen xilliga weerarku dhacayay dadkaasina ay ku jiraan arday iskuullada markaasi ay ka yimid oo xilligaas laga soo dayay ciidamada ammaanka maamulka ah ayaa horey u sheegay inay si deg deg ay usoo gabagabeyn doonaan holgalka hotelka socda balse ilaa hadda ma jiro wax war ah oo markaasi maamulka ay soo saareen dhinaca kale laamaha ammaanka ayaa waxa ay sheegeen laamaha ammaanka maamulkaasi jubbaland waxa ay sheegeen in markaasi lasoo gebagabeeyey howlgalka waxaa kaloo ay sheegeen in markaasi la dilay xubnihii weerarka soo qaaday sida dhinacyadu ay warbaahinta ay u sheegeen waxa ay laamaha ay sheegeen qoraal lasoo dhigay warbaahinta jubbaland waxaa markaasi lasoo afjaray bay yidhahdeen weerarkii ay kusoo qaadeen xubno ka tirsan al-shabaab hotelka ciidanka ayaa dilay dhammaan raggii weerarka soo qaaday oo ka tirsan al-shabaab oo markaasi dadka shacabka dhiigooda banaysay sida hadalka ku dhigeen ciidamada ayaana markaasi hotelka ka soo badbaadiyay dad shacab ah oo markaa ku sugnaa xilliga uu weerarka dhacayay ayaa lagu yidhi dhinaca kale wasiirka amniga maamulka jubbaland ayaa waxa uu markaas faahfaahin ka bixiyey xaaladda weerarkaas iyo khasaaraha markaas ka dhashay
oo isu dayeen in khawaarijtii iyo argagixisadii soomaaliya weerarkii ay galabta ku soo qaadeen hoteelka ganacsiga ah ee tawakal oo ay isku dayeen in ay ku gumaadaan dadka soomaaliyeed sidii owalba caadada u ahayd ilaahay baa ku mahadsan barnaamijkaas waa lasoo afjaray qodob qodobkaas weeyo qodobka labaad waxaan u mahad celinayaa ciidamada qalabka sido kuwa xoogga dalka soomaaliyeed gutada kow iyo tobnaad iyo ciidamada danab iyo ciidamada geesiyaasha ah ee jubbaland oo arrintaas ku soo afjaray waktigii loo baahnaa aynan la jiitamin ayagoo taxadir badan muujiyey qodobkaasna waxaan rabaa inaan intaa ku daayo qodobka saddexaad waa waxyeelada ay geysteen argagixisada argagixisada horta marka hore waxay ahaayeen afar qof nin wuu isqarxiyey waa ninka dadka isku qarxiyey saddexna hoteelkay galeen afartiba waa lasoo afjaray ilaahay baana ku mahadsan dadkii hoteelka ku jirayna intiisi badnayd way badbaadeen lowlaa ay dhibaato gaartay arday ka soo dareertay dugsiga hoteelka u dhow marka dhimashada rasmiga ah oo maxaan ku idhaahdaa ay geysteen waa sagaal qof dhaawacana waa afartan iyo toddobo sagaalkii qof oo dhimashada ahaydna guddi baa loo saaray aaskooda afartan iyo toddobada dhaawac ahna waa la dabiibahayaa isbitaalkay yaallaan ayaguna afartoodiba waa lasoo afjaray xaaladda aan la wadaagaya dadka soomaaliyeed iyo dadweynaha reer jubbaland iyo madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedka jubbaland iyo ciidamada qalabka sida intaasay ku kooban tahay waxaan aad iyo aad iyo aad iyo aad oo si gaara aan ugu mahad celinayaa arrintaas siday iskaga xil saareen ciidamada qalabka sido ayagoon u kala harin
kaasi wuxuu ah yuusuf sarreegaas yuusuf xuseen cismaan dhumaal wasiirka amniga gudaha maamulka jubbaland oo ka warbixinayay wararkii ugu dambeeyey khasaaraha ka dhashay weerarkii rag ka tirsan al-shabaab ay gudaha u galeen hotel lagu magacaabo tawakal oo ku yaala magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose barnaamijka wareega ayaad degeysanaysaan dalsan muqdisho soomaliya nagala sootaan saaxiibaan qiibihiisa oo ayaan ku guud jirnahay dhinaca kale haddii aan eegno waxaa iyadana markaasi xaaladda ah xaaladda ay ka taagan tahay deegaanka lagu magacaabo masaajida caligaduud ee gobolka shabeella dhexe ka tirsan oo markaas ay shalay ilaa iyo xalay ay ku wada dagaalameen ciidamada dowladda federaalka ah iyo dadka deegaanka oo dhinaca iyo dagaalamayaasha al-shabaab dagaallo culus oo aada u qaraar ayaana ku dhex maray deegaankaas khasaare aada u baaxad weyn ayaa laga soo sheegayaa inkastoo aan dhinacyadu guulo ay ka kala sheeganayaan haddana lama xaqiijin khasaaraha rasmiga ee markaasi dagaaladaasi ka dhacay waxaana dhinaca dowladda markii loo ego muqdisho lasoo gaarsiiyey qaar ka mid dadkii kusoo dhaawacmay oo markaasi xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo magaalada muqdisho qeyba ka mid ah waxaana markaasi halkaa ku sugan deegaanka hadda masaajid caligaduud labada dhinacba ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo markaasi qeybo ka mid ah deegaankaas ku sugan iyo al-shabaab oo dhankooda meelo deegaankaasi ka mid ah ayaguna ay joogaan dhinacyadu ayaan weli dhaqdhaqaaqo markaasi iska soo horjeeda iyo guluf colaadeedkooda waxaana markaasi ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ee shabeellaha hoose deegaano kale oo ka tirsan ay ka wadaan gulufka dagaalka ee ka dhanka al-shabaab weli barnaamijka wareegaa dhegeysanaysaan qodobo kale ayaa noo socdaa heesha markaan
qofna qof uma jeclaado siday hooyadu ilmaheeda u jeclaato qofna uma ilaalin karo siday u ilaaliso ubadkeeda iminka iyo adduunkaynu joognaa waa muhiim ina ubadkaada aad ka ilaaliso shay kastoo xanuun u keeni kara waa sababta nisle nido fotgrow ay ubadkaaga u siinayso nafaqo daruuri ah sida aironta vitamin e c iyo d si ilmahaaga difaaciisa u xoogaysto niido waa ubadkaada jacaylkooda waana mustaqbalkooda
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tagoo badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo mar inay martidaa soo socotay qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowda soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumbalee rooti ama canjeero jumba ku darsa ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isaguun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraqdigaaga jumbamaraqdigaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo combany waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer ama maraqdigaaga jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
barnaamijka horeyga ayaad degeysanaysaan dalsan muqdisho soomaaliya nagala socotaane markaana dowladda soomaaliya ayaa maanta ku dhawaaqday inay samaysay hab gaar ah oo shacabka soomaaliyeed ay ugu soo gudbin karaan dadka aruurinaya lacagta ay dagaalamayaasha al-shabaab ay ka qaadaan ganacsada soomaaliyeed wasiirka xogeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala wasiirka amniga doodisho iyo sidoo kaleente wasiirka maaliyadda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya doctor maxamed nuur cilmi oo si wajira warbaahinta ula hadlay waxa ay marka hore ay sheegeen in xilligan uu dalka ku jiro marxalad dagaal loona baahan yahay inay iskaashadaan dowladda federaalk ee shacabka soomaaliyeed waxa ay sidoo kale ay sheegay in dowladdu ay samaysay lambaro gaar ah oo ay gacanta ay ku hayaan shaqaalo tababar loo- la tababarayay isla markaana dadka loogu baahan yahay inay markaasi ay kusoo gudbin karaan dadka lacagta ururiya al-shabaab waana sida uu hadalka u dhigay wasiir ku-xigeenka al-cadaala sidoo wasiirka waxa uu ganacsada xusuusiyey inay ka feejignaadaan in hantidooda loo adeegsado hub lagu soo iibiyo laguna dhibaateeyo shacabka soomaaliyeed waa siduu hadal ku dhigay wasiirka dowladda ayaa horay ganacsada soomaaliyeed ugu digtay inay lacago siiyaan iyadoona sheegtay inay tallaabo ay ka qaadayso cid kasta oo dhaqaale markaas u taageerta dagaalamayaasha al-shabaab
waxaan muxuu ahaayey bogaadinayaa shacabka soomaaliyeed ee ka dhiidhiyey inay muxuu ahaayey darxumada iyo dullinnimada ku jiraan muddada dheer Eh, dadka soomaaliyeed waa dad xora waa dad qab leh oo han leh waa dad sharaf iyo qiimo badan weeye geeskan afrikana taariikhdooda ku suntay inaanan muxuu ahaa cidina aanay khasbi karin oo aanay ku khasbi karin waxaynay doonaynin sidaa darteed dadka soomaaliyeed shan iyo toban sanno oo runtii ururadaasi ay si muxuu ahaayey gardarro ah oo xooga u gumaadayeen inay ka dhiidhiyaan oo ay soo ceshadaan nabadgelyadooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda waa ku hambalyaynayaa ummadda soomaaliyeed inay jiritaankeeda ilaashato maxaa yeelay dagaalka ku socdaay waa dagaal dabargoyna weeye waa dagaalka ina baday macaluusha iyo muxuu ahaayey iyo abaaraha iyaan inaan u nuglaanno maxaa yeelay dhulkeennii webiyada ee quruxda badnaa ee wax soo saarka badnaa waxaannu looga shaqaysan kari waayo waa nabadgelyo xumo weeye dadkeennii karaamada lahaa ee sharafta lahaa ee shan iyo tobankaa sano ku dhintay waxay ku dhinteen waa gardarro weeye marka inay muxuu ahaa dadka soomaaliyeed baraarugaan oo ay jiritaankooda ilaashadaan oy wiilashooda la muxuu ahaa duudsiiyey ee la muxuu ahaa marin habaabiyey ka reebaan ee muxuu ahaa fikirka qaldan waa mid runtii aan bogaadinayno weeye waxaa kaloo runtii aan muxuu ahaayey bogaadinayaa ee muxuu ahaayey eh, ganacsatada soomaaliyeed ee dalkan muddada dheer u soo shaqeeyey ee runtii muxuu ahaayey ahaa tiirdhexaadka dhaqaalaha waxaan markaasi labadoodaba kula dardaarmaynaa sida farriinta ka muuqatay yaanay noqonin maalkiinna iyo muxuu ahaa maskaxdiinnu mid loo adeegsado in muxuu ahaa dadka soomaaliyeed lagu baabaasho in haldoorka soomaaliyeed lagu laayo in dawladnimada soomaaliyeed lagu wiiqo in karaamada ummadda soomaaliyeed hoos loo dhigo oo ay noqdaan kuwa muxuu ahaa gaajo iyo dacdarro iyo nabadgela'aan adduunyada muxuu ahaa u dalandoolana inay noqon kuwa dalkooda sharaf ku yeesha oo dalkoodu meel la maal gashado oo muxuu ahaa dhaqaalahoogu kobco oo noloshoodu kobco aanay noqon waxay dhallinyaradeenna faraha badan ila muxuu ahaayey shaqo la'yihiin waa nabadgelyo xumo waa dalkeennoon la maal gashan waa dalkeennoon la aamini karin waa dalkeennoon lagu noolaan karin in laga dhigay marka in halkaa laga baxaay waa mid muhiima weeye waxaan markaas leeyahay maalkaaga yaan loo adeegsanin in dadka soomaaliyeed ee muslimka ah lagu cadhibtiro inaan loo adeegsan waxa weeye waxaa la isweydiinayaa sida xadiisku inoo sheegaya aakhiro halkeed maalkaaga ka keentay xaggeedse ku bixisay waa su'aalaha ku hortaalla weeye marka inuu maalkaagii noqdo mid muxuu ahaaye nafta muslimka lagu gooyo waa mid muxuu ahaaye ku sugaysa jawaabteeda wey marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ganacsatada soomaaliyeed inay si wada jira iskaga xil saaraan oo muxuu ahaaye dhallinyaradeenna la marin habaabiyeyna ka soo celiyaan fikirka qaldan ee looga dhigtay gumcu rasaasoo dadka soomaaliyeed laaya laga dhigay ee muxuu ahaaye inay muxuu aha ka soo noqdaan oo maalka lagu qaatana dibadaha loo dhoofiyo oo dad badani ay ka macaashaan iyaguna gumuca noqda waxaan u tacsiyaynayaa kuwa maanta ku dhintay muxuu ahaa kismaayo oo hoteel shacab deggan yahay oo dad shacabii deggan yihiin galay ee gumuca laga soo dhigay ee muxuu ahaa halkaa isku qarxinaya ee ku dhimanaya waxay helayaan aysan jirin adduunyada iyo aakhiradoodiiba markaasi habaabiyey marka noocaasoo kale inay noqdaan dad bay farriin u diraysaa dad bay macaash u tahay aan joogin halkan oo ka faa'iidaysta waxaasoo kale marka inaan noocaasoo kale iska qabanno oon muxuu ahaa waajahno oon si wada jira u waajahnaay waa mid aan ku khasbannahay weeye jiritaankeennana ilaalinaysa wey waxaan farriin u dirayaa dhallinyarada la marin habaabiyey ee daroogada la siiyey ee muxuu ahaayey laga dhigay rasaastii dhacaysay laga dhigay gumicii dhacay laga dhigay inay fahmaan inay nololi jirto inay muxuu ahaa shaqaysan karaan inay diintooda si saxa u muxuu ahaayey ay ugu dhaqmi karaan inay dadkooga la noolaan karaan inuu dalkoogu barwaaqo gaadhi karo inay taa fahmaan weeye marka taasna waxaan kula leeyahay dhallinyaradaasina inay ka soo noqdaan ay dadkooga dhinac ka raacaan wey marka waxaan farriinteedu tahay war maalkaaga hadday ganacsato noqoto hadday muxuu ahaay qof shaqaysta noqoto hadday ruux kasta noqoto waxaan leeyahay ka joojiya inuu noqdo hub mid loo siiyo rasaas mid dadka muxuu ahaay lagu laayo mid dalkaaga lagu burburiyo inuu noqdo waxaan ka shaqaynaynaa waa nabad waxaan ka doonaynaa waa barwaaqo waxaan doonaynaa waa dadkeenoo muslima waxaan doonaynaa waa iyadoo masaajidadii lagu soo noqday oo diinta si nabadgelyaha loo dhiganayo oo muxuu ahaay uu ka socdo wacdiga iyo daraasaadku ay masaajidada ka socdaan taasaynu muslim ku nahay laakiin kuma noqonayno gumcu rasaasa kuma noqonayno taasi waa baabi'inteenna wey waa waxaa maantayna haysta wey marka idinku dheeraan maayo farriinta laydiin soo gudbiyey waxay daaran tahay inaan si wada jira dhammaanteen isu taagno inaynu dalkeenna qiimo iyo sharaf u yeelno ummaddeennana badbaadinno meel nabada oo lagu noolaan karo oo horumar samayn kartana aynu mustaqbalkeenna iyo dalkeenna aynu ka dhigno haddaba dawladda oo ka jawaabaysa rabitaanka shacbiga soomaaliyeed waxa ay idinkugu baaqaysaa inaad la sox inaad diiddaan marka koowaad sharci ma aha lacagtaas la qaadaayo wadda aad ku bixinaysaanna ma aha lacagtaas la bixinayo waad og tihiin qarax baa lagu abaabulayaa nafta ayaa lagu laynayaa naf ayaa lagu goynayaa hantidii ummadda soomaaliyeed baa lagu burburinayaa dawladnimadii iyo jiritaankii ummadeed ayaa lagu wiiqayaa dadkii baa lagu barakicinayaa waad og tihiin inta dadkii shaqaysan lahaa xoolahooda dhaqan lahaa beerahooda falan lahaa inay noolaan waayeen qaxa joogtada ah oo aan dhammaanaynin oo haweenka iyo carruurta iyo dadka waayeelka ay ka qaxaayaan dadka oo dibadaha ay aadayaan kadibna dhallanrogan iyo dhaqanrogan inuu dadkeenni ku dhacaayo waad la socotaan dhigbaxa intaas la eg haddaba qof kasta waxaan ugu baaqaynaa naftiisa inuu badbaadiyo qof kasta naftaada waxaa kaa saaran mas'uuliyad intaadan qof kala gaarin naftaada badbaadi shilinka aad bixinaysid waa mid adiga lagugu dilaayo inta lacagtaada la qaatay yaan lagu dilin qof kastoo mas'uuliyad baa kaa saaran naftaada badbaadi marka labaad qof kastoo mas'uuliyad waxay kaa saaran tahay qoyskaaga inaad badbaadisid qoyskaaga ha u oggolaanin inay qayb ka noqdaan lacagta la bixinaayo inay qayb ka noqdaan tafsiirka qaldan oo dadka lagu leynayo inay soo dhoweeyaan ama qariyaan dadkaas lala dagaalamayo oo jiritaankeenna diidan qof kasta waxaa mas-uul uu ka saaran yahay deriskiisa qof kastow shilinka aad bixinaysid ama kaalmada aad kaalmaynaysid shabaab waxay baabi'inaysaa burburinaysaa naftaada waxay burburinaysaa qoyskaaga waxay burburinaysaa deriskaaga haddii taas aan isla qaadanno oo aan joojinno dhaqaalaha la bixinaayo oo aan u hoggaansanno talooyinka iyo sharciyada iyo siyaasadaha dawladda ka soo baxaaya iyo xukuumadda waxa aynoo sahlaysaa nafteennan inaan badbaadinno qoyskeen inaan badbaadinno dariskeen inaan badbaadinno ummadda soomaaliyeed guud ahaanteed iyo dawladnimadeena inaan badbaadinno wasaaradda amni ahaan waad u jeeddaan hay-adihii fulinta sharciga haddii ahaan lahaayeen booliskii xeerlaalintii iyo maxkamadihiiba goobjoog ayay meeshaan ka yihiin sidaas darteed baaqa laidiin soo jeediyey talooyinka laidiin siiyey waa talooyin adinka naftiinna iyo maalkiinna iyo diintiinna iyo dhaqankiinna iyo taariikhdiinna iyo dawladnimadina anfacaaya waxaan idinkugu baaqaynaa in loo hoggaansamo wada shaqayn buuxdana lala yeesho hay-adaha dawladda sharcigan ama talooyinkan wax loo soo saaray waxay tahay ama siyaasaddan wax loo soo saaray waa badbaadadiinna dawladda ayadaa mas-uul ka ah inay badbaadiso ka shaqayso badqabka qof kasta oo soomaali ah kii qori ay ku difaacaysid dagaal dagaal bay ku difaacaysaa kii sharci iyo iyo nidaam ay ku difaacaysana way ku difaacaysaa kii ay ku badbaadinayso inuu ay ka hor istaagto qalad asaga uu galaayana way ku difaacaysaa waxaan idinkugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtaan waxaad qayb ka noqotaan dadaalka dawladda ay bixinayso oo ah in aad u hoggaansataan talooyinka iyo siyaasadaha ay dawladda ay bixinayso si looga badbaado khataraha ay maleegayaan al-shabaab waa mahadsantihiin da federaalka ee soomaaliya marka ay aragtay lacagaha baadda ah ee kooxaha argagixisada ah ay ka qaadanayaan ganacsatada soomaaliyeed oo ay u adeegsanayaan qaraxyada ay ku beegsadaan goobaha dadweynaha dilalka qorshaysan iyo weerarada tooska ah ee ay ku hayaan bulshada soomaaliyeed markii ay aragtay dowladdu waajibka ka saaran ilaalinta hantida sharafka iyo ammaanka muwaadiniinta soomaaliyeed iyada oo dardargelinaysa dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta ah ee al-shabaab iyo argagixisada kale ee la midka ah waxay maanta ku dhawaaqaysaa in ay taabagelisay hab lagula dagaalamayo lacagaha baadda ah ee argagixisada al-shabaab iyo cadowga la midka ah ay ka qaadaan dadka soomaaliyeed si gaar ah dadka soomaaliyeed ee ganacsatada ah si meesha looga saaro lacagaha sharci darrada ah ee ay xoogga ku qaataan una adeegsadaan qaraxyada dilalka handadaadda iyo waxyeelaynta dadka soomaaliyeed haddaba dowladda soomaaliyeed waxa ay markii ay dhaqangelisay kadib go'aankaas ay halkan kula wadaagaysaa dadka soomaaliyeed oo ay weyddiisanaysaa in ay ka qayb qaataan sidii dowladdu ay u heli lahayd macluumaadka la xidhiidha dadka argagixisada u qaabilsan qaadista lacagahaas iyo dariiqooyinka ay lacagahaas ku qaataan waxaan haddaba dadka soomaaliyeed halkan kula wadaagaynaa oo muwaadiniinta ah qaababka aan doonayno in ay dadku xogta kula wadaagaan hay-adaha dawladda ee arrintaani ay qusayso muwaadin haddii aad hesho xogta shakhsiga qaada lacagahaas halka uu joogo taleefannada lacagaha lagu qaado akownnada bangiyada loo isticmaalo ee dadkaas dhagarqabayaasha ay isticmaalaan fadlan waxay dawladda soomaaliyeed kaa codsanaysaa in aad la soo xidhiirto telefoon lambarrada kale ah eber lix hal eber afar eber afar eber soddon iyo lix ama eber lix hal eber afar eber afar eber soddon iyo toddobo taleefannadan waxaa si joogtaa gacanta ugu haya howlwadeenno tababaran oo qaranku uu xil saaray kuwaas oo mar kasta ka jawaabi doona wicitaankaaga habka aad ku soo gudbin karto macluumaadkan waa mid ilaalinaya xogtaada iyo ammaankaaga looma baahna inaad soo dirto magacaaga iyo halka aad joogto keliya waxaad nala wadaagi kartaa xogta aad hayso ee ku aaddan baadqaadaha argagixisada ah waxaana looga shaqaynayaa in laga jawaabo xogta aad soo gudbisay sida ugu dhaqsiyaha badan tallaabadan waxay qayb ka tahay dagaalka maaliyadeed ee dawladdu ay kula jirto khawaarijta al-shabaab xogta aad nala wadaagto muwaadin waxa ay muhiim u tahay in la weeqo awoodda kooxaha argaxanka daran ee argagixisada ah ee al-shabaab sidoo kaleeto in lacagaha baadda ah ee la siiyo la yareeyo waxa ay yaraynaysaa oo ay joojinaysaa dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka soomaaliyeed oo ay ugu horreeyaan qaraxyada dilalka qorshaysan weerarrada iyo maranhabaabinta ay u geysanayaan dhallinyaradeenna sidaas daraaddeed waxaa maaragtay dowladda soomaaliyeed ay caddaynaysaa oo ay halkan kugula wadaagaysaa in tallaabada aad qaaddo muwaadin ee ku aadan la wadaagista xogta aad ka hayso argagixisada baadqaadayaasha ah iyo aaladaha ay u isticmaalaan dowladda soomaaliyeed ay u aqoonsan tahay inaad tahay muwaadin ka qayb qaatay badbaadinta nafta dadka soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan rabnaa inaan idiin ballan qaadno insha allahu tacaalaa in taleefannadaas faahfaahsan iyo sidoo kaleeto qoraallo daabacan oo gaar ah oo loogu talagalay dadweynaha soomaaliyeed oo meelo badan aad ka heli kartaan muxuu ahaa la faafin doono oo dawladda soomaaliyeed ay faafin doonto marka dadkaa waxaan u sheegaynaa warqadahaas xogta ku qorani waa mid rasmi ah taleefannadaas iyo macluumaadkaasna waa idinla wadaagi doonnaa waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaalaa in dadka soomaaliyeed dhammaantood ay gacan ka geystaan sida arrintaa loo xakamayn lahaa
barnaamijka wareega ayaa nastow garan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa khudbad markaasi uu ku soo bandhigay qorshaha dowladda ee ka hortegaysa xaalufinta deegaanka ka jeediyey dalkaasi jabuuti madaxweynaha oo dul istaagay saameynta baaxadda madaxweynaha oo markaasi dul istaagay saameynta baaxadda abaaraha markaasi cimilada ay ku yeelatay guud ahaanba gobolka gaar ahaan soomaaliya ayaa tilmaamay in ay markaasi lagama maarmaan tahay in lagama maarmaan tahay in wadamada gobolka markaasi yeeshaan wada shaqeyn dhow oo wax markaasi lagu qabanayo caqabadaha markaasi ka dhasha cimilada isbedel cimilada markaas isbedelaysa soomaaliya waxay ku jirtaa buu yidhi xaalad abaareed kadib markii afar xilli roobaad oo isku xiga ay baaqdeen sababay la xiriira isbedelka cimilada waxaana xoogga saarina buu yidhi wax ka qabashada xaaluufinta deegaanka oo markaasi ee sal u ah mushkiladda dunida oo dhan saamaysay ee isbedelada cimilada innagoo markaasi dhowaan daafurnay hindisa qaran ee soomaaliya cagaar cagaar ah kaas oo mudnaan gaara siinaya daryeelka dhirta dib u cagaarinta dalka iyo kubcinta wacyiga dadweynaha ee markaasi ilaalinta deegaanka shirkan oo ay ka qayb galeen wufuud heer caalami ay kuwa ka socday dalalka gobolka ayaa la isku meel ayaa la isla meel dhigay tallaabooyin wadajir ah oo markaasi wax lagu qabanayo saameynta isbeddelka cimilada ee wadamada gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda xasan sheekh maxamuud oo dhigiisa jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa dhan kale siduu jira xarigga ugu jaray xarunta cilmibaarista deegaanka oo markaasi laga hirgeliyey dalkaasi jabuuti markaana waxaan naadaynahay guddoomiyaha gobolka shabeellaha waa guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug doctor maxamed nuur cilmi oo toddobaadka marti ku ha barnaamijka awoodda shanaad ee ka baxa telefishinka dalsan ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah oo xaaladda guud ee dalka gaaraan galmudug dagaalada ka socda iyo arrimaha ku saabsan baarlamaanka muddo korintii madaxweynaha galmudug markaasi loo sameeyey waxa uu dhan kale oo isdul taagay wuxuu markaasi isdul istaagay aan raadaya arrimaha ku saabsan dagaalka ka dhanka al-shabaab wuxuu yidhi al-shabaabka xaaladooda ama ajendaha dagaalka aad buu ugu wen yahay waana mid markaasi loo baahnay in xilli hore la gudagalo deegaanada maamulkaasi galmudugna in dadka shacabka iyo dowladdaba ay u midoodaan dhan kale waxa uu ka hadlaya uu faahfaahinaya sababihii keenay in wakhti loogu daro ee hay-adaha baarlamaanka maamulkaasi galmudug
aan ku soco horta dastuurka waxaan soo bilownay laba kun iyo labaatankii inaan wax ka bedelno qodobka soddon iyo saddexaad faqradiisa labaad xarafkiisa biyana wuxuu siinayaa awoodda baarlamaanka inuu wax ka bedeli karo dastuurka galmudug oo ka kooban toddoba cutub shan ka mida inuu wax ka bedeli karo labana aanu wax ka bedeli karin sidaas darteed qodobkii ugu horreeyey qodobka soddonaada ayaa waxaa ka bedelay in xubnaha baarlamaanka ay ka mid noqon karaan xukuumadda oo markii hore mamnuuc ka ahay dastuurkaynu sida uu u qornaayo markii hore lagu qoray qodobkaasaan bedelay sanadkaana sida aad sheegtay afartan qodobaan bedelay sababta keenta afarta qodob waxay ahayd oo ka horeysay inaan ansixinay sharcigii guddiga doorashada galmudug iyo sharcigii axsaabta badan ee doorashada galmudug shuruucdaas markaan ansixinay waxaa yimiday in baahida hay-adaha dastuurigaah muddada afarta sana ay ka badan tahay una baahan tahay in shan sano laga dhigo sidaasi lamida dowlad goboleedyada kale waxay qaateen inay muddaxileedka hay-adaha dastuuriga shan sano ka dhigaan annaga maadaama maamulkii ugu horreeyey hadda howlahaan sameeyey lana rabo maamulkii inuu daadejiyo doorashana gaarsiiyo deegaanada maqanna la xureeyo waxaa timid baahi ah in loo baahan yahay muddaxileedka hay-adaha dastuuriga in shan sano laga dhigo sidaas darteed afartan qodob waxay tilmaamayeen labada qodoboo horena waxay tilmaamayeen muddaxileedka baarlamaanka labada qodoboo dambena waxay tilmaamayeen muddaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo xukuumadda sidaas darteed ayaa loo qaatay in muddaxileedka hay-adaha dastuuriga uu noqdo shan sano laakiin waxaa barbar socota aragtidaasi sharaxaadaada oo la isweydiinayay ujeedka loo sameeyey waa in madaxweynahana uu sii joogaa guddoomiyaha baarlamaankana uu sii joogaya xildhibaanadiis
madaxweynahana looma samaynin aragtidaasi waxaan u malaynayaa inaanay hal dhinac unbay ka fiiriyeen oo iska ah ee dhinaca mucaarada laakiin waxaa loo sameeyey hay-adaha dastuuriga shardi ma ahan in madaxweynaha iyo guddoomiyaha iyo hadda ay ka mid ay galaan hay-adaha soo socda boqolka sanoo soo socto galmudug haddaan qolo kale aysan bedelin ama baarlamaan kale uusan bedelin ayaa loo sameeyey horta waxaa dhici karto ee, annaga mudaxilaadkeena inuu shan sano gaaro inuusan gaarinna way dhici kartaa kuma xirna marka looma samaynin hay-adaha hadda joogo muddo kordhin ee mudaxilaadka dastuuriga ahaa waxaa laga dhigay shan sano waa sidaas aragtida annagu aan ku dhisnay annaga waxaan qiimayn doonaa weli waxaa noo dhiman sanad iyo iyo iyo saddex bilooda baarlamaanka u dhiman sanad iyo shan biloodna wuxuu u dhiman yahay ee, xukuumadda markii la gaaro waktigeeda oo shaqooyinkii ama brogaraamkii aan u ansixina xukuumadda la yidhaahdo waa qabyo wuxuu u baahan yaha dhammaystir markaasaan waxaan ka hadli karnaa hay-adaha hadda joogo ma shan sanaan ka dhigaynaa mase mase afartay ku ekaanayaan laakiin waxaa hadda loo kordhiyey waa mudaxilaadka hay-adaha dastuuriga ee galmudug kuwa imaan doono een, oo soo socdo kuwa jooga hadday ka mid noqonayaan iyo haddaanay ka mid noqonaynin ma laga hadli weli baarlamanka galmudug ee saddexda sano aad u tahay guddoomiyaha baarlamanka intee xarun u ah
een, ee, caasimadda dhuusamareeb ee galmudug ayaa xarun u ah oo ku shaqeeya maxaa hore loogu ballamay
Een, annaga sida dastuurka noogu qoran iyo xeer hoosaadka een, ee, baarlamaanka aan hadda ku shaqayno waxaa noo qoran baarlamaanka xaruntiisu inay tahay caasimadda dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb
ma jirtaa in mar- mar madaxweyne farmaajo oo barbar taagan madaxweynaha galmudug qoorqoor uu ku dhawaaqay in baarlamaanka cadaadi ay ku shaqaynayaan xukuumadda luusamareeb maya ma jirto
jirto jirto baarlamaanka galmudug xaruntiisa inay cadaado tahay ma jirtaa annaga annaga wixii naga horreeyey dee iyo wixii ee, farmaajo iyo reer galmudug ay ay is yiraahdeen ma naqaano laakiin intii madaxweyne laga dhigay qoorqoor iyo farmaajo ma aysan ka wada hadlin arrintaas annagana meeshii lagu dhisa baarlamaankeena waxay ahayd dhuusamareeb Een, dowladdii federaalka aheed ee hadda dhacday ee, meesha ay dib u heshiisiinta ugu samaysay galmudug isugu timiday beelaheedoo dhan een, isla qireen dastuurkii ay isla qaateen mar labaad dib u heshiisiinta ay sameeyeen waxay ahayd caasimadda dhuusamareeb heshiis ama isafgarad ama dikreeto wax alla waxay ahaataba oo quseynaya amaba qeexaya in baarlamaanka uu cadaado ku shaqeeyo dowladda xukuumaddan ay ku shaqayso dhuusamareeb oo aada maqashay ama aada ogtahay ma jiraan
intaan anigu joognay ma dhicin Ee, ka hor dee isafgaradkii iyo isafgaradka waa badnaayey isafgarad waxaa lala galay cadaado isafgarad kale waxaa lala galay dhuusamareeb ee, nidaamkii ka jiray ama maamulkii ka jiray xilligaas isafgarad kale waxaa lala galay maamul ka jiray eh, gaalkacyo marka isafgaradyadii naga horreeyey way badnaayeen laakiin kii annagu aan soo gaarnay een, eh, wuxuu noo qorayaa dastuurka iyo xeer hoosaadka iyo heshiiskii dowladdii iyo odayaashii reer galmudug ee ku shiray ee kow iyo tobankii beelood ee isugu yimiday galmudug ee mar labaad isla qaatay in baarlamaankana laga dhigo een, siddeetan iyo sagaal dastuurkana uu noqdo kii een, een, lagu ansixiyo hore la qaato ee mar labaad la ansixiyo la qaato een, cadaado Een, sidaas ayay noo qeexaysaa waa falsafadinaysaa eh, su-aasha si fiican aadna laga jawaabtay.
Maya, ma falsafadinaya.
waxaa jiray isafgarad ahaa in cadaado baarlamaanka xarun u noqdo xukuumaddan ay ku shaqayso dhuusamareeb mudane
Een, muddadii annaga naga horeysay heshiisyadii la galay iyo isafgaradyadii iyo heshiiskii lala galay ahlusunna waljamaaca iyo heshiiskii lala galay muxuu ahay een, reer cadaado iyo kii lala galay reer gaalkacyo iyo kulli waxaa ka dambeeyey midkan isagaana sharci yahay isagaana dee dastuurka iyo noogu cad iyo xeer hoosaadka asaana hadda madaxweynuhu ku shaqeeya isagaa baarlamaanka ku shaqeeya marka wax ka dambeeyey een, eh, ilaa maalintii annaga xilka naloo dhiibay eh, ma jirto waayahay aad waa mahadsan tahay waxaan u gudbaynaa feelka oo la xiriira xildhibaanada iyo gudashada waajibaadkooda qeybahanaan kasoo shaqe kasoo sheekaynay haddaad iga ogolaato waxaan kula wadaagayaa feel oo aad adigu weliba ku saxiixan tahay kana soo baxay xafiiskaaga warqaddan waxay ku asteysan tahay ujeedada iyo shee- soddonkii diseembar labadii kun koob iyo labaatanka waxaad soo saartay warqaddan daawadahigan ay- ay hob inuu arki karo Ah, waxaa shaqada uga joojiseen xildhibaano ma jirto warqad noocaas
Een, go-aankaas aniga kaliya ma qaadan waxaa qaatay guddoonka baarlamaanka waxaa qaatay een, habdhowrka baarlamaanka ee, waxaa qaatay guddiga een, xeer hoosaadka iyo anshaxa iyo een, een, een, een, ee, baarlamaanka iyo daryeelka baarlamaanka sababtu maxay ahayd Ee, sababtu way waxaan umalaynaa way ku caddahay xildhibaanadaas waxay ku xadgudbeen ee, xeer hoosaadkii u yaalay baarlamaanka ee lagu shaqaynayay waayahay ee, go-aanku way ku caddahay waxaana ku soo baxay lix xildhibaan xildhibaan cabdulaahi xirsi maxamed laba xildhibaan axmed cabdirasaaq cabdulaahi saddex xildhibaan cabdinaasir aadan cusmaan afar xildhibaan cabduqaadir cabdulaahi bariise shan xildhibaan mursal maxamed yuusuf lix xildhibaan daahir cabdi shiikow waxaad ku eedeyseen oo guddigaasi uu ku eedeeyey adeegana u saxiixday inay sumcad xumeeyeen baarlamaankii in been abuur ay sameeyeen in in in inay ku xadgudbeen waxyaabahaas oo dhan maxaa loo cuskaday
Een, qodobada meesha ku yaala loo cogsaday dabcan oo dee dastuurka iyo xeer hoosaadka een, ayay ku cad yihiin marka mar haddii nidaamkii la khilaafana habka lagu xalinayo waxay ku caddahay xeer hoosaadka iyo iyo dastuurkaba marka habkii unbaa loo maray Een, ee, ma- waxaa kala duwan marka een, arrinta ku saabsan een, xildhibaanka masalan khaladaadka uu sameeyo waxa uu sameeyo Ee, qaarna qaybna waa qayb maxkamadda iyo xeer ilaalinta iyo ay ku shaqo leeyihiin oo xildhibaanka hadduu gala ah qaybna waa qayb ay ku shaqo leeyihiin guddoonka iyo guddiga ee, anshax marinta iyo iyo habdhowrka ee wixii la xiriiro marka kii anaga internaalka ahay ama daakhiliga ahay oo noo yiilay oo xeroshaadkeenna ayaan ayaan ku dabaqnay sidaas ayuu ku soo baxay waxaana u malaynaa arrin bidca maahanoo macal baarlamaanka federaalka inaad la socoto inay xildhibaana kulamadii ka joojiyeen inay xildhibaana ganaaxeen in maalin walba ganaaxi uu socdo in qaar la cafiyey hadda ugu dambeeyey markii ugu dambeysay een, xildhibaana buug ka sameeyey maalintii la ansixinayey xukuumadda een, marka waa wax caadi oo baarlamaanada marnaba kala aragti duwanaanshiyaha adig iyo madaxweynuhu dhinaca iyo lixdan xildhibaan ee ku-xigeenkaaga koowaad uu ku jiro aad ku qoonsateen uga hortagteen shaqadan uga joojiseen gunadan uga jirteen laba bilood
maya maba dhici kartaba in oo baarlamaanka waa siddeetan iyo sagaal galmudug ee, golaha wasiirada waa lixdan een, ee, muxuu ahay madaxweynaha wuxuu leeyahay madaxweyne ku-xigeen ee, gudoomiyaha baarlamaanka wuxuu leeyahay gudoomiye ku-xigeen koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad marka lix xildhibaan oo meela iyo intaasoo kaleo meela maba dhici kartaba mana mana mana arrin dhici kartaba ma ahaba marka inta dhacday waxaa weeyaan een, ee, aragti laga yaabo inay ama lixdu isla qabeen ama aysan isla qabina oo kulmiyey Een, een, ee, dhacdadii maalintaas ka dhacday een, ee, fadhigii golaha ka dhacday laakiin ma jirin baarlamaankana aragti dee maba maba annaga kumaba qabsanaba aslan wax faylka dib u heshiisiinta maraad warbaahinta la hadashay waxaa sheegtay inaad furteen baalkii dib u heshiisiinta beelays haystay aad kala dhexdhexaadiseen xanan buurre mar aad isugu tagteen adiga iyo mas-uuliyiin fara badan oo ka mid ah dowlad goboleedka iyo kuwa xukuumadda dhexe maalintaas wixii ka dambeeyey maxaa kaloo wax ka qabateen deegaanada dib u heshiisiinta
Mm, horta galmudug dib u heshiisiinteedu way socotaaba haddadan gogolna way dhammaatay caasimadda gogol kalena way furan tahay oo dib u heshiisiin marka beelaha galmudug mar kastaba waxaa dhacdo een, isku dhacdhacaa dhaco ay sabab u tahay ee, mararka qaarna een, daaqa iyo een, biyaha iyo wax lamida mararka qaarna ay sabab u yihiin argagixisadu ay isku dirto beelaha ama fidna ay ka dhex abuurto taasaa mar walba marka marka si joogtahan ayada waxay ka mid tahayba shaqada xukuumadda shaqada baarlamaanka midda ugu badanoo la qabtayba bayba tahayba macal baarlamaanku ay qayb ka yihiin hadda markii ugu dambeysay oo kalfadhigan uu noo xirmayey een, xildhibaanada saddex meelood oo dagaal beeloodii ka dhaceen bay inta aadeena kalfadhigii mararka qaar uu noo buuxsami waaye kooramkii marka shaqada ugu badanoo xildhibaanadu ka shaqeeyaan ay ugu horeysaa saddexda meel saddexda deegaan ay tageen waa kuwee
Een, ee, deegaanka een, waa la socoteen een, cadaade iyo iyo dhexdooda iyo abuudwaaq Ee, kadib haddana xeraale iyo iyo cabuud waaq dhexdooda caasimadda barigeeda oo iyadana isku dhacyay ay ka dhaceen beeleed marka xildhibaanadu waxaan u malaynayaa saddexdii sano ay hadda joogeen shaqada ugu badan ay bannaanka ka qabteen markii laga reebo kulamada baarlamaanka waxaa ugu badnaa dib laakiin koo iyo tobanka beel ee dagagal mudug baarlamankana ku wada jira hadda beel walba ay ku leedahay xubno weli waxaa la aaminsan yahay inay heshiis dib heshiisiin rasmi ah oo dhab aysan helin
horta dee kow iyo tobanka beelood sidii loo dhigaayo ma aqaano dib u heshiisiin siyaasadeedna way way heleen oo waaba dee kuwa ku heshiiyey inay maamul dhistaan galmudug way dhisteen wixii ku jiray oo afartii sano hore ay la shaqayn waayeenna markii dambe waa laga saaray heshiisayna ku ahaayeen maamulka galmudug oo ilaa hadda dhisan isku dhacyadii beelaha dhexdoodana ilaa hadda wayba socotaa dib u heshiisiintoodii wayna ka heshiiyeen
Ah, qaybihii ku dambeeya barnaamijkeenna ayaan maraynaa faylka dib u xureynta deegaanada galmudug si kooban waxaad inooga warantaa aniga iyo daawadayaasheeda maamulka galmudug muxuu ka qabtay arrimaha dib u xureynta
Een, waxaan rabaa horta inaan kuu sheego galmudug waxay kaga duwan tahay dowlad goboleedyada kale iyo dhammaan deegaanada soomaaliya laga soo bilaabo laba kun iyo lixdii een, ayay waxay ku jireen dagaal shabaab macal markaasoo soomaalida inteeda kale aysan shabaab u aqoonsan oo maxkamadihii loo yaqiinay Een, galmudug hadda lix iyo toban guuridii ayaa loo dabaaldegay dhismaha la dhisay oo dowladnimadeeda iyo baahidaba waxay ka timidba in la iska celiyo ee, shabaab iyo wixii la halmaalo oo la socdo laga soo bilaabo taariikhdaas ilaa maanta aan joogno Een, dagaalka ee, nabadiidka way way ku jireen mana dhicinba waxaan u malaynayaa hal bil ama ama waxaan dhihi karaaba hal usbuuc oo oo aan dagaal lagula jirin Een, argagixisada maba soo marinba galmudug marka dagaalkeedi wuu socdaa heerarka ha kala duwanaadaano een, aagagu ha kala duwanaadaano laakiin maantadaas aan joogno ilaa afar aagow ayaa dagaalku ka socdaa qaarna difaac lagu jiraa way dadka deegaanka way is abaabuleen dowladda ama galmudug ha ahaato ama xukuumadda dhaxana gacanay siinaysa qabaa'ilka isku si abaabulkaasi uma qaadan iyo fulintiisa waxaa leeyahay meelaha qaar gaabisaa ka jira arrintaasi way ku muuqataa
Ee, sababta keenayaan rabaaba inaan inaan inaan ku caddeeyo Ee, beelaha qaarna waxay haystaan ee, qayb ka mid ahay dagaalka ka wadaan qaybna xuray u tahay oo way joogaan saddex beelood oo galmudug ka tirsan oo waxaa jiro gudaha ku jirto oo aan haysan haba yaraatee meelay een, een, ama ka gaaraan ama abaabul ka samayn karaan u baahan in la tago xuduudkoodii marka saddexdaas beelood maybe in loola jeedo in abaabulkooda uu gaabis yahay laakiin ayagana een, eh, inta badan hadda xamara laga abaabulay wayna bilaabeen Eh, maanta ugu dambaysay oo muxuu ahay een, eh, biishii ceelbuur iyo iyo galhariiri ay ay baxeen Eh, kuwa kale way kasii horeeyeen oo way way jiraan marka waxaan rajaynaynaa een, abaabulkii halkan ka socdana in gudaha uu uu ka bilaaban doono mar allaale markii een, ciidamadanu ay tagaan hadda xadka ama laga gudbo een, xadka een, een, eh, bari loo soo gudbo galmudug ama xadkan hiiraan ee ku xira ee galmudug ku xira ee deegaanada bariye in eh, la yidhaahdo bariga galmudug Ee, markii waayahay ah, degmadee ayaad ku dhalatay guddoomiye
Een, aniga waxaan ku dhashay een, degmada ceeldheer tuulo ka tirsan oo ee, la yidhaahdo caws weyne shabaab baa haysta shan iyo toban sano ha waaya dhalasho ahaan degmadee aad ka soo jeedaa
Mm, een, dhalasho ahaan mm, ceelbuur iyo een, waa isku meel dabcan laakiin dee ceelbuurna shabaab baa haysta.
waa la dhihi karaa. Ha.
waaya maxaad adiga iyo beesha aad ku matasho uga gaabisay dareen intaan ka duwan kugu hoyan weysay looga xoreyn waayo ceelbuur shan iyo toban sano iyo cus weynaad ku dhalatay
ajandaha een, argagixisada ama khawaarijta een, eh, ajanda oo beeleedna waa ka weyn yahay ajanda dowlad goboleedna waa ka weyn yahay mararka qaar ajanda soomaaliyeed waa ka weyn yahay waxaa la dhihi karaa waa ajanda een, caalamiya ama internationaala sidaas darteed waxay u baahan tahay ama beesha aan ka soo jeedo ama galmudugta aan hadda ka shaqeeyo oon ka tirsanahay waxay u baahan tahay kaalmo marka dowladdii soomaaliyeed ayaan diyaar noqonin hadda ka hor waa la isku dayey marka maantay ugu dhowdahay oo dowladdii soomaaliyeedna ay diyaar tahay galmudugna awaleyba diyaar sii ahayd oo ay safka hore kusii jirtay beesha aniga aan ka dhashana waxay sugaysaba intaas inay inay gacan hesho maanta ugu dambayso oo hadda markii ay fursad heshay hiiraan ka bilowday galmudugna waaba ka wadaa oo waa ku jirtaa marka waxay ila tahay fursaddii ugu fiicneed inay hadda jirto xilligii la ciribtiri lahay oo ay dhammaan lahaayeen khawaarijtuna in la joogo waqtigeedii
deegaanada ka tirsan hiiraan waxa ka xoreynaya waa wiilal dadka deegaanka ay sabaabuleen so tusaale taas kuguma filnayn adiga iyo dadka amatashu
xataa hiiraan haddaad ku akhriso indho dhexdhexaada way way ka duwan tahay ceelbur way ka duwan tahay hiiraan qayba xuraheed caasimadii beledweyne ay haysteen jidka u furnaay cisbitaalle iyay haysteen laakiin halkan sidii loo qabsaday ama dhe beesha ceeldheer ama beelaha ceelbuurdhe sidii loo qabsaday laba kun iyo lixdii meel go-an oo waxay ku jirtay aan la geli karin ama abaabul aan laga samayn karin marka waxaa ugu dhow hadda waxaa weeyaan beelaha deriska la ah markii la gaarsiiyo ama dowladdu ay gaarsiiso in kaalintoodii ay qaataan beelahaasi ay qaataan waayahay waxaan xiraynaa feelka galmudug waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo saddex su-aaloo kooban oo adiga iyo shakhsiyadaada iyo hogaankaaga la xiriirta welcome ma jirtaa in xiriir uu kaala dhexeeyo weliba mid saaxiibtinimo madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo aad iskala tirsan tihiin ururka dam jadiid
maya
dam jadiid kama tirsanid
dam jadiid sida loo yaqaan aniga ma garanayo laakiin laba kun labaiyo tobankii waxaan ka mid ahay xisbigii u kaambeyn garaynaya xasan sheekh siyaasaddana qayb ka ahay inay soo galaan wasiir ka noqday dowladda federaalka ku jiray kadib wasiirkana la taliyo ka ahay xafiiska ra-iisul wasaaraha ilaa aan galmudug ka aado oon ka tago laba kun iyo sagaal iyo tobankii marka haddii dee intaas loo jeedo oo waxaa ka mid ahay tiimkaas waa
dambe barnaamijka wareega ayaan is ogaana saaxiibayaal gudoomiyaha gobolka yaana cali jeito cusmaanna wuxuu maanta lacag gaaraysa toban kun oo doolarka maraykanka guddoonsiiyey mid ka mid ah ciidamada macuusleyda markaas oo mid ka mid ah ama laba ka mid ah dagaalamaal ka tirsan al-shabaab ku dilay dagaalada beledweynaha xarunta gobolka hiiraan maanta iyo hal guddoonsiiyey macuusleydaasi sargaalkaasi ka tirsan oo markaasi lasoo bandhigay gudaanaca barnaamijka wareega halkaas ugu gaga saaxiibayaal barnaamijkan geesinta ku kulmi doona sidaas ila wasgeliyo